정말로.
Xataa kaas exorbitant.
kulan ciyaareed ujeedkiisa uu ahaa isdhexgalka bulshada ayaa lagu qabtay degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe kulankani ayaa waxay ciyaar adag ay ku dhex martay laba xul oo ka kala socday degmooyinka mahadaay iyo jowhar maamulaha garoonka kubadda cagta ee kulanka uu ku dhex marayay kooxaha ka kala socday degmooyinka mahadaay iyo jowhar cabdigaab ahna ah mid ka mid ah ciyaaryahanada ku matalayay xulka degmada mahadaay kulankani isdhexgalka ah ee bulshada ayaa tilmaamay in kulamada ceynkani oo kale ah lagu qaban doono garoonkan sidoo kalena dadka degmada mahaday ay aada u soo dhaweeyeen kooxdii matalaysay xulka degmada tani jowhar alxamdulilah shukr rabcan ilaahi mahaddiis waa ku guulaystay hadda waxaan leeyahay waxaa ka ima gobolka shabeellaha dhexe waxay ka imaadeen ciyaartooy maanta galabta tiim ka socda degma ee- ee jowhar iyo tiim degmada mahadaay kulna ugu qabta salaxa kulankii hadda wuu socdaa kaasoo ka turjumayo isdhexgal bulsho iyo isku imaadka dhallinyarada gobolka iyo kuwa degmada marka waxaan rajaynayaa inaa kulamo far- fara badan aan ku qabto eh, salaxan eh, stadium eh, bro stadium inaa kulamo fara badan oo u dhexeeyo bulshada aan ka qabto aan rajaynayaa bahda sportiskana waxaan ka codsanayaa inay yacni eh, naga kaalmeeyaan wax weliba oo yacni ku saabsan sportiska inkastoo aan nahay dhallinyaro sportiska jecel sportiskana u nugul dhallinyarada degmada maadaan waxay jecel yihiin sportis halahaasaan dhammaantood aan ku salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka ah dhalinyarada degmada mahaday ayaa sheegay in kulamada isdhexgalka ah ee bulshada ay dhalinyaro ahaan islamarkaana ay qabanqaabin doonaan tartan u dhexeeya kooxaha ka dhisan degmooyinka mahaday iyo jowhar Maanta waxaana soo booqday dhalinyarada ka socota gobolka oon iskula ciyaarayna halkan. Waa markii saddexaad aynu u imaahowaan aan la ciyaarowno. Waanu ku faraxsannahay isdhexgalka bulshada oo aad noogu soo hagaagay. Haddana ciyaartu way noo socotaa oo saddexaad. Waxaan kaloo baaq u diraynaa in ilaah kuma daraadee dadka qaabilsan sportiska inay gacan ka geystaan. Degmadu waa degmo aad oo soo kubcayso. Waa degmo qadiimiya sportiska aad u jecel laakiin wax oo taakulayna ama wax oo dhiirigelina kama helno wasaaradaha oo isboortiska marka waxaan baaq ugu diraynaa wasiir ceenta inuu aad u soo fiiriyo degmada oo koobab iyo wax walba oo noo qabto aadaun ugu mahadsan yihiin intana soo booqotay hadday tv-ga baada saxaabadda aalaayeen iyo baada ciyaar ciyaaruhu waxa ay kaalin ballaaran ay ka qaataan inay nabaddu ballaarato islamarkaasina dadweynuhu ay ku naaloodaan isdhexgalka bulshadana uu noqdo mid wanaagsan